الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal xadiid baan adigu ama dee kolley waa me axaadiis isku sanad ahayd baanu barhkood aynu soo aragnay ina ay dambeysay oo kolley waa sanadkeennii hore ee moxamed ibnu salaam ka bilaabmayay cabdullaahi ibnu mascuudna ku dhammaanayay ayuunbaa labadan xadiidee inoo dambeeyeyna sanad u ah oo waa isku sanad walow saddex xadiid ay kale yihiin san bukhaari u wariyu baliya san isu raaciya isagoo sanadka markii hore sheegay kuwan kalena aanu sanadkii dee sheeginna kolley waa imaam axmed raximah llahu tacaala si uu musnadkiisa axaadiidan ugu wariyey walow aimada kale ay dee sa muslim oo kale labadan imaka inoo bilaabmaya kitaabkiisa ku sugan kaa horeo kale qeyb ahaan ama taas bukhaari way kuba sugan uu ku sugan yahay ka hore ee aan shalay ku joogsanayo waa adigu axaadiis isku sanada weeye waa saddex xadiis bay kala yihin markaa qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud iyadoo sanadkii hore aynu soo marrayna sanad uu yahay xadiidku wa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi maa tacudduuna maxaa ku tirinaysaan fiikum dhexdiinna alraquub alraquub waa dee magacay yaqaaneen oo waxu ku isticmaali jireen rasuulka ilaahayna bal waxaan kii ay u isticmaali jireen ahayn buu markaa halkan ku xambaaraya ama ku fasiraya ama uu leeyahay kaasaa kaga mudan haddaba maxaa ku tirisaan idinku agtiinna iyo dhexdiinna raquub raquub muxuu yahay idinku maxaa agtiinna uu raquub ku yahay qaalu waxay yidhaaheen alraquubu raquubku annaga agtayada alladii kii weeye laa yuuladu lahu aan wax loo dhalin oo kaan walad u sugnaanin caruri u sugnaanin kaas baan raquum nidhahaayo dee waa kaa wax koranaya sugaya bal in ilaahay wax siiyo ayuu sugayaa haddii aan dee taase raquubnimadaan nidhaahno oon kuba fasirno walow dee macno kale ay dee marka la eego agtooda siday kuba fasireen ku fasiri jireenna uu yahay bal raquubku agtayada waa aladii kii laa yuuladu lahu aan loo dhalin wax aan wax dhalin ee dee taas baanu raquub nidhaahnaa qaala wuxuuhi laa may kaasi raquub maahee walaakina araquuba raquubku aladii kii weeye lam yuqadim aan hormarsan oo min waladihi carruurtiisii uu dhalay shay-an wax kaba mida oo isagu dee intaa uu isagu noolaa wax carruurtiisii ka midoo ka sii horreeyey oo saxiifadii xasanaadkiisa u gala oo ixtisaabkii la yimaado sabirkii la yimaado naxariistii jannadee ahayd iyo janno uu kuba muuto fadligii dee bal maalan ilaahay ugu naxariistay kuwaas iyo sabirkan uu la yimi iyo ixtisaabkan uu la yimi ka aan dee dad sidaasi kaba horeyn kaas baa raquubka uu yahay bal waa xadiid hore xadiidka labaadna waa ka inoo bilaabmayo isaguna waa macno kale walow rasuulka ilaahay su-aashan oo kale uu weydiiyey kelimo waxay u yaqaaneen markay sheegeenna u yihi may magaca mudan ee taa ku mudan ama waxa mudani waa waxan kale waan arki doonaa in shaa allahu tacaala axaadiidna waa axaadiida saxiixa isla sanada sanadkii hore ay u sanateen bal laftigan alraquub kolle xadiidkan si aan sheegaya imaam axmed iyo way wariyeen muslimna waa wariyey oo kale aladii laa yuuladu lahu waa matniga muslim ama muslim riwaayadiisa imaam axmed oo kale aladii laa walada lahu laakiin waa isla macno horta dee matniga xadiidka ta inoogu suganee raquubka inay iyagu u yaqaaneen weeye ka aan caruur lahayn oo haddii aan raquub dee korasho iyo sugasho wax la sugayo kaba dhigno kii wax sugayey waa sax waa macno munaasib oo dee waxa uu sugayaa in ilaahay ku arsaaqo awlaad iyo taas oo kale waxaana qaaliban dee iyaga u badnaa agtooda oo raquubka ay iyagu kuba ay u yaqaaneen ruuxa aan waxuu dhalaaba caruur waa leeyahy laakiin caruur baan u kicin waxbaan u noolaan raga noqdeen ama dumarbe kaas bay raquub iyaga ay yaqaaneen xadiidka markay fasirayeenna qolooyinkii sharaxtay haddaa lafdigan kale imaka matiyaan yaalla jaanibkaa tawjiiheed kumay sharxina waa jaanibkay kuba sharxaanoo waa ruuxa aan caruuri u kicin bay raquub odhanayeen markaa raquubnimadiina waxay noqonaysaa dee kolba marka ilmo u dhasho kol haddii kolba ay ka dhimanayeen oo taasi ayd si haweeneedii aynu soo maray ee rasuulka ilaahay uba timi ee tidhi waan u baqanaya u xanuunsanaya ee wuxuu markaa meeshii ah si wuxuu sugayo si wuxuu filanayo ilmahan kalba usoo kordhay dhimashadiisa uu ka cabsanayo inuu dhinto kaas baabay ahayd oo dee kay raquub waa ruuxa dee ay isu raacraacday dee musiibada jaanibkaas ah faqda alawlaad gees kalena kolba markay ilmo usoo kordhaanba dee kuwii hore dariiqoodii inay maraan oo aanu u kicin oo uu dhintaba say ka cabsanayee koranayee sugaya oo kale dhimashadiisa kaas bay u yaqaaneen raquub iyagu kolley markay xadiidka fasirayaan iyo sharxayaanna oo macnaha ay kuba sharxaan markaa rasuulka ilaahay muxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee raquubka idinka haddaa u taqaanaan almusaa bimowti awlaadi kaa carruurtiisu dee ay kaba dhimanaysee musiibadaasi ay kolba helayso in arrinku waa musiibo sax oo dee waa musiibo isagii kuba timi laakiin ciwad weyn baa jira oo ah taa aynu soo maray oo ilaahay subxaana wa tacaala haddii dee bal saddex ay kaba dhintaan laba ay kaba dhintaan janno inuu ku gelinayo naxariista uu iyaga u naxariisanayo dee bal taa daraaddeed sabirkan iyo ixtisaabkan baa u kabaya musiibadii oo musiibadii waxa usoo dhaaftay dee minxadan weyn iyo jazahan aada u weyn iyo fadligan badani ah inuu naxariis iyo janno kuba mudanayo markaa kaasi ma ahaba magaca ka isaga ku habboon ma aha laakiin waxa weeye oo dee bal maalan kaasin ama aan haddaan idhaahno bal jaanibkay kuba fasireen shuraaxbay kuba fasireen markaan raacno laakiin waxa weeye ruuxa isagu in kaasi markaa xagga marka la eego sharci ahaan weeye luqa ahaan waa yahay oo macnihii taa lama diidayo waana kay u yaqaaneen de marka waktigan la joogana ruuxii waa musiibo way kuba tahay murugana way kuba keenaysaa laakiin waxa weeye buu leeyahy ruuxa aan cid awlaadiisa ka mid oo noloshiisii uga sii horey dee maalan ka sii horeysay oo isagii markaa ka hor dhimatay aanu jirin oo intuu ku sabro ajri iyo thawaab uu kuba helo kaasuu kuba helo oo wax ajriyo uu helay oo iyo cid farad iyo salaf u noqoto carruurtu ceelalya iyo salaf bay u tahay ruuxii aan lahayn kaas baa raquuba ka magaca ku xaqli kaa weeye kaas baan ajri lahayn oo dee adduunyaha eegina laakiin aakhiro wax farada iyo wax salafa iyo wax ajri iyo hawaabo jaanibkan ugaba yimi sabirkii iyo ixtisaabkii iyo musiibada jaanibkaa kaba heshay kaas aan lahayn kaas baa ah ka magacan ku xaq lehe laakiin kan kale dee musiibadiisii daahirka ahayd ama adduunyada ahayd ajri iyo fadli weyn inay keli umay joogeen oo aakhira u kabayo usoo dhaafayo ciwadkaa iyo beddelkaasuu leeyahay arrinkaa kaluu leeyahay oo markaa xagga marka laga eego ee isagay uba fiican tahay waana sida dadkii dee aad ilaahay ugaba cabsanaye bal maalan taqwadoodu sarraysay ee yaqiintoodu sarraysay dee iyagu barhkood ay dooranayeenba hoosiyo cumar ibnu cabdilcaziis oo kale inankiisa aada u qiimaha badnaa cabdilmelikoo dee kolley una ahaa asaacid alayman waqtigaa nin yarba haba noqdee xataa khilaafadiisii oo kale waa dee habkiiyo wixii uu kuba dheerinayay oo bal aabihii intaa in ka badan inuu sameeyo doonayay ayaa maxaa uu kaba cabiroo kale ee ujeeddadu markuu isagii farax geliyey arrinkiisan iyo daacadiisan iyo tan ayuu haddana lahaa adigoo saxiifada xasanaadkayga gala ayaan wax kastaba ka jeclay macnaa adoo intaad adigu iga horayso anugu kii kugu sabrayay aada noqdo hawaabkii iyo ajrigii anugu aan kuba helo ayaa inaan anugu saxiifada xasanaadkaaga ku jiro inaan anugu kaa horeeyo ood adigu igu sabirto adigay ajri kuu noqoto adigo ajrii noqdaan kaba jeclay waa barhkood deestay raggaasi lahaayeen haddaba macnuhu waxa weeyaan kan waxbuu helayaa laakiin kan aan waxba ka horreeyaa jirin kaas baa raquuba macnuhu taawe laakiin macnihii luqadaha ma aha meeshii in laga saarayo qaala waa ibnu mascuud baa wuxuu yihi waana sanadkii hore uune waqaala rasuulu llaahi salى اllahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi maa tacudduuna maxaa ku tirinaysaan fiikum dhexdiinna asuracata suracada oo waxaa ku tirinaysaaantu muxuu yahay bal maxaa asuraca a u taqaanaan weeye agtiinna maxaa asuraca uu ku yahay de waa kelimo ay yaqaaneen isticmaali jireen markaasoo qaala wuxuu qaaluu waxay yidhaaheen huwa asuraca alladii kii weeye laa tasrachu rijaalu raggu aanay legdin waa ninkaan dhinaciisa dhulka la dhigin kaa weeyaanoo isagu had iyo goor dee markay cid isu baxaan ama la legdamayo isagaa wax legda ee waa ninkaan marna la legdine cid aan laga qaalib noqone isagu wax legda waa ka legdinta badan bay markaa noqonaysaa ruuxa isgalaanba isagaa dee ka ayaa legdaya oo isagaa dhulka dhigaya isaga laakiin dhinaciisa dhulka lama dhigo kaas baa asuraca la yidhaah faqaala wuxuu yidhi laa walaakina suraca bal intaan xadiidka intiisa dambe gaadhin wasankan asuraca alfucala macnaha dee xarafka ugu horeeya waa damisan yahay xarafka labaad baa fadxisan kolley kelimadan maahe kelimaad kala duwan baa ku yimaada macno keliyana way yeeshaanoo waxa kolba waxaan la sheegaya ruuxa badsada ee ficilkan in badan laba yimaada ama ficilkani in badan kaba dhaco ayaa loo isticmaala oo iminka asuraca waa kii legdinta badnaa had iyo goor dadka ka qaalib noqonayee legdayay alhumaza waylun likulli humazatin lumaza alhumaza iyo allumasa waa isla baabe waa kii ceebaynta badnaa kaiiru lhams kaiiru lamsi xanta iyo ceebaynta iyo dacninta dadka badan badsanaya in badan ay kaba dhacaysay oo kale haddaan nidhaahno adduxaka waa kii had iyo goor qoslayey ama dadkaa kuba qoslay qosalka badnaaba adduxaka noqonaya alhumaza allumaza asurca haddii aan in yarun xarakadaa fadxada bedelno oynu reebnin u bedelno halkan oo kale asurcatu bay noqon alhumzatu adduxkatu allumzatu wuxuu noqonayaa jaanibkii kaluu isu rogaya waa kii had iyo goor waxaan lagu samaynayey kii waxaan isaga dee bal maalan adduxka haddaan idhaho kii had iyo goor lagu qasrayo weeye alhumzana waa kii inta badan la ceebaynaye jaanibkani kuwa badnaa asurcatu waa kii had iyo goor la legdayey waa kii isaga waxaani kuba dhacaye la legdayey kaas baa asurca la yidhaah waxaa laba mida imika haddaan daa alruxalatu iyo alruxlatu alruxala min alirtixaal waa kii safarka iyo irtixaalka badnaa bal hadday cilmi dalabkii tahay had iyo goor dee culimmada alla kulankeeda iyo mashaayikhdaas buu kolba u xoraynayaayoo safar dheer u gelayaayo dee culimo dhan bay kaba cabiraane kaana ruxala macnaa waa kasiira alirtixaal rixladiisan liliqaa'i almashaayikh liyo dalab alcilmi baa badan haddii laakiin aan xadii reebno alruxlatu nidhaahno waa aladii yurxalu ilayh waa kan had iyo goor loo soo rixleeyo isaga loo yimaado waaba sheekhii dee caalimka ahaa ee la yaqaanay meelo kasta loogaba imanaye lagu soo noqnoqonayay kaas baa alruxlatu alruxalana waa taas cibaare ay dee isticmaali jireen baa jira ay odhan jireenba man lam yakun ruxalatan lam yakun ruxlatan eeg cibaar man lam yakun ruxalatan lam yakun ruxlatan ujeeddadu waa maxay waa ninkii had iyo goor aan ahayn ninkaa rixlada badan cilmi iyo la kulankii mashaayikhda u socodka badan taa caadadiisa hore aanay ahayn lam yakun ruxlatan mid loo soo xereeyo ma noqdo waa ninkaa had iyo goor isagu badsaday kalhidii uu kalahayay cilmi dalabkii iyo culimada la kulankeedii iyo dee waa xalaqaadka xaadiritaankeedi iyo kolba beled kale uba tegayay ee jaanibka isagu badsanayay ninka aan xaaladiisu marka hore taa ahayn marka dambe ma noqdo ruxlada nin had iyo goor loo soo xoreeyo ninkii markii hore arrintiisu taa ahayd ee jaanibkaa badsaday irtixaalkaa fii dalab alcilmi liliqaa'i almashaayikh ayaa marka dambada maqaamkan kala gaadha ruxlo noqda isaga loo soo xoreeyo loo soo rixleeyo waa macnaa baabkan aan hayn labadan kelimee sheegayno man lam yakun ruxalatan lam yakun ruxlatan tan imika surca iyo surcana sidaasay kala yihin rasuulka ilaahay muxuu weydiiyey markaa waa adigu shay luqa ah kolley waa faa'iida aan dhib yaraan ku helayna haddaa bandinaysaan oo dee aynaa sahlanayn maa tucadduuna maxaa ku tirinaysaan fiikum dhexdiina surca surca muxuu yahay agtiina macnaha surca maxaa u taqaanaan weeye qaaluu waxay yidhaaheen aladi huwa isagu aladii kii weeye laa tasrachu aanay leglegdahayn oo aan dee arijaalu raggu aan la legdin oo marka ay nin isu baxaan isagu baa dhulka dhigaya isaga dhinaciisa dhulka lama dhigo kaas baa surco la yidhaah faqaala wuxu laa maye oo ujeeddadu dee ninkii waa lagu ammaanayaayo waa nin xoog laa la leeyo ina waa nooc ammaaneed bay magacan ugu bixiyeen arrinku kaa maaha waa yahay oo luqadii lama diidanaa dee xoogna waa leeyahay taasna looma diidanaa laakiin xaggii ammaantii ay ahayd lagu ammaanayey oo kale ruuxa madxiga mutee magacan ku xaq lehee sharcan ugu xaq lihi walaakina surcata aladii kii weeye yamliku hananaya nafsahu naftiisa cinda alghadabi cadhada agteeda oo kaa isagu waxa weeyaan marka la eego jaanibkaasi suraca waa yahay laakiin waa ammaantii lagu ammaanayey ninkaasi lalahaa waa nin xoog badan waa nin quwo badan may ninka quwada badan ninka xooga badan ninka ammaan sharcan mutay halkaa in lagu ammaano ay mutay waa ka naftiisa markuu cadhoodo cidi ka cadhaysiiso waa hananaya dulqaad buu leeyahay cadhadiisii buu qarsanayaa hadal de iyo ficil aan toosayni kama soo fulayo naftiisii buu maalan cinda alqadab milkeeya ka waa khuluq aada u naadiro weeye waayo in oo cidday ku sifowdaana dee kolley ay yar tahay ammaan weyna sharcigii ay ku leedahay haddaba ashadiid iyo ninka xooggale waa ashadiid cinda alqadab kaa naftiisa milkeeya ama kan kale dee waa sax waa suraco waa yahaye laakiin ammaantaa la ammaanayo taa ma mudan ninka ruuxa faadilka ee qiimaha leh mutay in lagu ammaano ee xoogga le laleeya waa nin xoog badan waa ninkaa naftiisa ka adag weeye ee naftiisa qabanaya markaa uu cadhoodo taas baa rasuulka ilaahay dee waa macnahan mudnaa ee kaga mudan kaas buu ugu bedelay oo yihi kaas weeye ka magacan ku xaqle walakina surcata aladii yamliku nafsahu cinda algadab haddayn maxalushaahidkuna yn kolley asarkii ugu horeeyey xadiidka koobaad ee sar ibn alxandariya in saqdigu ciddii uuba markaas waa inooguba sugnayd araquubna halkan iyadana way inooguba sugan tahay ama inta kale de waa axaadiid wada socotayoo la arka baabkii munaasaba in aan aanay ulahayn ee axaadiis isku sanadee wada socdeen bay la yimaadeen baabu xusni lmalakati na bal haddaan malaka nidhaahno waa lahaanshaha iyo ama suxbada wanaaggeeda wixii lalahaa ee gacanta lagu hayay sida mamaaligtii oo kale dhaqankii fiicna ee lala dhaqmayey si fiican loolaba dhaqmayey taasba xaggii ixsaankii iyo suxbadoodii oo la fiicneeyo bal taas wixii kuba yimi iyo fadliga ay leedahay iyo wixii kuba soo arooray ayuu baabkiisiiyo imika xusnulmalaka halkan waa xusnu sunci ilaa mamaaliki waay waa ciddii uu lahaa ee gacantiisa ku jirtay sida addoomihii oo kale waqtiyaday addoomuhu jireen oo suxbadoodii iyo si loola dhaqmayay iyo bal taas la fiicneeyo la wanaajiyo oo taas bal wixii kuba yimi ayuu baabkiisi yahay baab tan cagsigiina uu inoo dambeeyaa xadaثna xفs بن cmر qال xadaثna cmر بن الفضل qال xadaثna نعaym بن يزيد qال xadaثna عlي بن أbي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لma sqل bal cmar بن الفضل ninkan la ydhah waa ninka labaad ee sheekiisi waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweyneyd kaba mida oo kitaabkeennan aan haynana bukhaari waxbuu kaga wariyey nasaa-ina kitaab uu leeyahy oo kan sunaantaana musnadu cali oo kolkola horka malaa sunan kubraana qeyb kaba mida musnadu cali ayuu wax kaga wariyey kutubta intaas buu kagaba sugan yahay isagiyo ninka kaba dambeeye waa nin saduuqe laakiin bal waxa ka dambeeya ninka nucaym ibnu yaziid la idhaaho waa nin dee cali uun mooye isagoo wax ka warinaya aan la arag cumar ibn lfadli un baana wax ka wariye bal ninkaasi waa ninka xadiidkan aan hayno ama arinkan kolley lagu daciifinayo waa nin majhuulaan leenahay aan la garanahayn weeye waayo sababtu raawi keliyun buu leeyahy cid inoo tawsiiqisayna maba hayno markaa dee waa adigu ruuxa majhuulka ah nucaym ibnu yaziid wuxuu yihi markaa cali bn abi aalib ana nabiya salى اllahu عalayh wasalama lamaa saqula markuu cuslaaday qaala wuxuu yihi yaa caliyu caliyow dee waa ayaamo dhanna rasuulka ilaahay waa xanuunsanayey maalmihii dambena aada buu usii cuslaaday waa kii saddexdii cishoo dambena mabuu karahayn inuu salaada dadkii tukiyo masjidkii ma tegahayne guriga ayuunbaabaa uu markaa jiifay isagoo dadkiina uu amray inuu abubakar tukiyo wakhtiyadaasaa kolkol xanuunku markuu ku adkaado ku cuslaado yaaba dhacaysay kolkol in kashi dee waa acraadii bashar waa wax ku bannaan ambiyada waa wax rafcu darajaad iyagii waa kolkol laba miyir daboolayay taas baabay ahayd bal keligii ma socon karayno markaa hore intaan gurigii caaisha ugu dambeyn aan lagu aanu dee halkaa ku baaqi noqon ilaa intuu ka wafaadayey markii kale kolkol cali iyo cabaas iyo baaba garbaas soo qabanayo ma socon karayn intaa hore waa ayaamihii dambe weeye haddaba wakhtiyadaas weeyaan bal kuma xambaarayno markii rasuulka ilaahay ay naftu kaba baxaysay walow laftii inooba soo socdo waayo axaadiidka dee xoog badan ayaa inoogu timi caaisha inay markaa laabta sidaa ugu tiirsanaa laabteeda markii rasuulkii ilaahay wafaaday ee nafta ay kaba baxday haddaba wuxuu liya caliyu caliyo waa xaalaadkaa uu markaa u cuslaaday bal si aan u jamcin uun aan ka horraysiino waqtigaa rasuulka ilaahay ruuxdiisii ee ay baxday aan kaba horraysiino waqtigaas laakiin waa xaalaadkaa u aada u cuslaa itin io ken biabaqin abaq dabaq halkan waa wixii wax lagu qorayo katifya way kuba fasireen dee kolkol garabka intii sancad wax waa lagu qoran jiray wixii kale dee harag oo kale waxbay kuba qoran jireen oo wixii ay wax ku qoran lahaayeen waayo waraaqu waqtigaa may soo bixin aktub aan qori fiihi dabaqaadii keentay waa wixii wax lagu qorayo waxaan ku qori doonaa waa jawaabtii dalabka ay aktubku jasmisan tahay maa laa tadilu ummatii ma wax laa tadilu aanay lumayn ummatii ummadaydu bacdii aniga dabaday oo marka la eego waa umuurahan ugu caddayn doono kolley ilaahay wuxuu ku soo dejiyey waqtigaa waqti saddex bilood in ka horreysayba ku dhow ama gaadhaysaba alyowma akmaltu lakum diinakum oo shareecdii ilaahay waa taam yeelay iyadoo waxay inoo hadhsan yihiin shareecadeennii kaba mid ahayd rasuulkii ilaahay kamuu tegin adduunyo intii markii wafaad ku dhowaadayna waxyigii baaba intii hore kaba batay dee si sharcigii u taam noqdo oo uu dhammaado marka xaggaa inooga hadhsanaamay jirine laakiin umuuro kale oo ayaaba jirto sida dee umuurtii imaamada oo kale rasuulka ilaahay yaa ka dambaynaya iyaa khaliifadii noqonaya umuuro sidaasa oo rasuulka ilaahay aanu caddayn walow ishaaraad iyo tilmaame ay jireen marka dee waxaaba dee la arkaa inaan taa kuba xambaarno imika halkan oo waxyaalihii dee ku tacalluqsanaa imaamada oo kale iyo jawaanibtaa ku tacalluqsanaa ama wixii axkaamtii sharciga ahayd ee tabliiq ahayd ee dadkii dee isagiina balliq maa unzila ilayka min rabbika laguba yidhi waa ina soo wada gaadhsiiye waxna xaggaa inagamaba dhinayn haddaba taasaan u qori doonaa saasuu yidhi bal jaanibkaas fakhashiitu waxaan ka cabsaday an yasbiqanii inuu iga horeeyo ujeeddadu intaan dabaqa iyo waxyaalaha ama katifka iyo wixii wax lagu qorilaa kuba maqnayn doondoonayo ama aan diyaarinayo in rasuulka ilaahayba wafaado waa kan aada u culusba oo arrinkii aanna makansan wixii uu odhan lahaana aan markaa halkaa dee uu igu dhaafo oo inuu igalaba dheereeyo ruuxdiisii weeye ayaan kaba cabsaday faqultu waxaan idhi kolley dee malaa amarkanna umuu arag xadiidku kolley xadiid ka xoog badan oo macnahan kuba yimi waa jiraaye asxaabtina iskuba khilaaftay arrintaas ay kuba xambaarayaane dee inuu amarkani ilzaam yahay oo hadday u arkayaan saxaabadu amarkani inuu ilzaam yahay lagu ilzaaminayo dee kamay dib dhaceen rasuulka ilaahayna kumuu sugeen hadalladoodii ooyo waxaa dhacay oo saxiixayn nooguba sugan iyadoo maalin khamiisa ahayd marka rasuulka ilaahay isniin hadduu wafaaday waa khamiistii ka horreysay inuu iyadoo gurigii la joogo saxaabadee kala duwanna ay joogaan oo ay kaba mid yihiin dee cumar ibnualkhadaab iyo qoladaasi iyo ay kaba mid yihiin inuu rasuulka ilaahay yidhi ii keena kitaab ayaan idiin qorayaaye marka iyagii la iskuba khilaafo barhkood dee xaaladii rasuulka ilaahay uu yidhi markaas aada u cuslaa mala iyagoo xataa isagii uba naxaya iyo idhahan kitaabka ilaahay baa inagu filan kitaabka ilaahay baa inaguba filan rasuulka ilaahay markii dambe wuxuu igu yidhi ba dee waxaan anugu ku sugnaa iga khayr badan idaaya waxaa igu yeedhaysaanbo dee markii dambe muu sii ilzaamin iyagina amarkii dee waa kuwii amarkiisa u degdegi jiraye xaaladan uu ku jira iyo bal malaa irshaad baabkii iyo hunbay uba arkeen iyo wax maslaxadooda rasuulka ilaahayna culays weyn baaba markaa dee hayay oo xaggii bal maalan ah inuu aada uba cuslaa markaa bal taas bay ahayd oo waaba saddex casho ka hor ama maalin khamiisay ahayd ibnu cabaas baa sida xadiidkiisii inoogu yimi isagoo maalintana magacaabaya bal waa waxyaalahaasun amarka halkana dee waa baab irshaad unbay u arkeen ilzaam umay arag markaasaa faqultu waxaan idhi ini anigu la axfadu haddaan ficil mudaaric kaba dhigno waana sadee khaasatan musnadka imaam axmed oo kale xadiidku isagoo intan ka kooban buu ku jiraa oo uu kuba sugan yahay laftigiisu wuxuu aha inii axfadu wa aci anigaa xifdiyaya anigaa weelaynaya wixii aada odhanaysay oo waan xifdiy waan weelayn waan dabdin oo ujeeddadu haddaa dee kita ii sheeg weeye idhah aniga anigaa wixii aad ku dardaarmaysiiyo waxaad faraysay weelaynayo xafidaya inii axfadu waaci waa cibaaro aanay dee ishkaal kuba sugnayn cibaarada axmed ama halkan inoo taalla inii la axfadu min diraaci asaxiifa bal waxay kolley qolooyinkii kitaabka sharxay ay leeyihin cibaaradan kolley macnaheedii daahir ma aha waxaa laga yaabaa lafdigan saxiifadu inay dee muqxam tahay ama ziyaado tahay macnuuna yahay sidaa dee musnadka imaam axmed oo xadiidka sanadka naftiisa ku wariyay haba koobnaado oo intana ka koobnaado inii axfad waaci waan xifdiyaya taa uu yahay cibaaradani waa cibaaro aan daahir ahayn ama oo la arkay inay zaa'ide tahayba taas weeye bal hadday malaa waa maan arag laakiin cantidhe haddii axfaduba in afcalu tafdiil lagaba dhigi lahaa oo mintana waa tii meelaha imanaysay diraacayna la tasniyayn lahaa bal waa sanoo diraacayo saxiifa oo si dee dafatayulmusxafba lagaba cabiri jiray waa musxafka labadiisa jaanib uu isna diraaca kaba cabiray oo anigu mid ka xifdi badan baan ahay anaa ka xifdi badan saxiifada labadeeda dhinac waxaa ku sugan oo ujeeddadu saxiifo wixii lagu qorayey ee dee saa inay way sugantao inta badan lama kala iloobo laakiin anaa kaba xifdi badan oo wixii aad sheegaysay aad ii sheegaysay uga weelayn badan malaa haddii taa laba odhan laha waayaas cid iga horraysa ama cid bee tiri baadna garanayn oo laba yidhaaho markaa tashuush cibaaradan mushawasho maaha ama dee iqxaam iyo waxyaalena ma jiraan taa la yidhaho sidaa laguma fasiro malaa may dheeraateen baan leeyahay inii la axfadu min diraaci صaxiifa wuxuu yihi markaa cali wakaana le bal siday ka cabireen taa weeye musnadka imaam axmedna taasaa inoogu sugan wakaana ra'su rasuulka ilaahay madaxiisuna wuxuu ahaa bayna diraaci wa cadudi dhudhunkayga iyo cududayda taa malaasan ugu hayo oo uu kuba tiirsanayo halkaasaa madaxiisu kuba sugnaa fajacala markaa rasuulka ilaahay wuxuu bilaabuu gudagalay yuusii inuu ku dardaarmayo bisalaati waa xaaladaa uu aad iyo aada u cuslaa waa salaadu mansilada iyo maqaamka weynay diinta ku leedahay salaadii uu kuba dardaarmayo xadiidkan ka saxiixsa ama saxiixna waa inoo dambeeyaayo rasuulka ilaahay hadaladiisii ugu dambeysay inuu ahaa asalaata asalaate wazakaati zakadii buu kuba dardaarmayay iyo wamaa malakat aymaanukum waa halkan maxalu shaahidku oo dee waa ciddaa la leeyahay saa addoomihii oo kaleo suxbadoodiiyo lahaanshahoodan iyo bal taas la fiicneeyo si fiican loola dhaqmo taas aan laga layska ilaaliyo tacadi laguma tacadiye dhib laba dhibo bal iyaga wixii kaba dhacayay qalad ahaa loo dulqaato layska saamaxo taas baa baab kuu baabaysnaa maxalushaadku halkan weeye iyo wixii gacmihiinu ay hanteen ixsaan falkiisa iyo samafalkii wa qaala waxaanu yihi kadalika hadalkaasi uu yidhi uu ku celceliyey xataa faadat nafsuhu ilaa ruuxdiisu ay baxday oo ruuxdiisu ay baxday bal dee kolley axaadiisii ka xooga badnaydna waa taan soo sheegnay waxa ah dee xaaladii markaasee baltan haddii xaalo kale laguba xambaaro oo lagaba dhigo waqtiga inaanay naftiisu bixina xaalada khashayaadkii kuba iman jiray mid kamida inay tahay waqtiyadaa ka hor uusanna kuba dardaarmay dee waayo iyaguba oo dadkii laba joogay waxa weeyaan dee u imanayay had iyo goor la joogay ehelkiisa ahaay bal taasna dee kolley waa say markaa oo taa aan kaba dhigno dee waa tawjiihi wey wa amarahu waxaanu amray bishahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda cabduhu warasuuluh oo bimacnaa waxa weeye waa kelimadii towxiidkana waa amray oo wuxuu yidhi man shahida bihimaa ninka labadaa shahaado qira xurnima cala annaar oo dee waa sidii axaadiisii kuba timi hadday tahay markaa uu naftu ka baxaysa uu kelimadii towxiidka la yimaado haa sax janu kana akhira kalaami waa calaama xusna alkhaatima wixii sii odhana ilaahay waa ka dhaafayaaba haddii aanu taayibba ahayn wuxuu gelayaa janno haddii kalena ruuxu dee shahaadadaa laba yimi ee isagu ikhlaas iyo yaqiin u laba yimi naar waa laga xarimayaayo inuu calaa sabiili ta'biid u galo iyo iyadu ku daa'imayo taa waa laga xarimaya hadday dee cinda aakhiri markaa kalaamihii noqotona kaas janno ayuunbaa u gelayaayo naar maba gelayo haddii kalena dee ruuxi hadduu muwaxidnimo ku dhinto shahaadadaa kuba dhinto kolley ma'alkiisu janno weeye ama marka hore ha galo ama dib ha u galo xurima cala naar oo intan axaadiis kale inooguba timi jumladan dambe bal xadiidka waa taa aynar soo sheegnay qaybtan ugu dambaysana xadiid mucaadi iyo qolooyin kaleba dee isagoo marfuuca way inooguba sugan taha oo saxiixa inooguba sugan tahay in salaada iyo inuu kuwa dardaarmay wama malakata imaanikumna xadiid kaleo inoo dambeeyaba way inooguba iman doontaa in sha allahu tacaala xadiid isagu caliyo laakiin sanadkan iyo ninka nucayb ibnu yaziid aanu kuba sugnayn oo bal markaa inoo sugan taasna way inooguba imanaysaa ee maxalu shaahidku wama malakata imaanikum xadaثna mحamed بن saaبq qal xadaثna isrاaيil عan اأcmaشh عan abi waئl عan cabdالlaahi عan النabiy slى الlه عalيه waslم qaal anahu qaal waxaa laga yaabaa dee kolley waa ti aan lahayna in badan kuma joog joogsanayo si casharku inooguba socdo dadka hortay israa'iil iyo acmash iyo abumeye waan soo marray maxamed sina saabiqna waxaan filaya sheekha bukhaari inaynu hore usoo marray abuwaailna waa nin taabici oo weyn oo mukhadram ahaayo kuyadiisana aada ugu shuhroobay min kibaari asxaabi ibni mascuud kaba mida shaqiiq ibnu salamana magaciisa la yidhaaho bal markaas oo dee hiqatu ruwaad iyo dadkoodii aada u qiimaha badnaaba ah waana taabici weyn ama mukhadrama waayo iyadoo saxaabadii qaar ay joogaan ama ay bar joogaan ayaabay geeridiisu ahayd wuxuu yihi can cabdillaahi can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaal anahu qaal waa cabdillahi bni mascuudi ajiibuu ajiiba baa rasuulkii ilaahay yidhi addaaciya kii daacigaha ee idin yeedhayay oo ruux hadduu idin yeedho weliimuu leeyahay dacwo dee iyo cunto uu sameeyuu idinku yeedhay ajiiba ruuxa muslimkaa dee ha qalbi jabinin ee dacwadiisaa yeelo ajiiba hadday dacwadu ay tahay iyo waxa dadka loogu yeedhayaa cursi weliimadii iyada waxaabay culimmada dee qaaliban iyo mucdamkoodu qabaan inay waajib noqonayso haddaanu ruuxu cudurdaar lahayn haddaanu cudurdaar lahayn inay waajib ku noqonayso inuu yeelo haddii aanay cursi ahay inuu weliimo kale yahay kolley nusuustii idlaaqoodii way ku timi cursi iyo kayr nusuus aan kala saarin baa jirta markaa kolley nusuustu siday xoogeynaysaa waa dee kolley salafkii ummadda bacdigood iyo daahiriyad iyo qowlkooda ah inay yeedhid kastoo la isugu yeedhay wax weliimo ah oo ruuxa loogu yeedhay haddaanu cudurdaar lahayn ay waajib ku noqonayso inuu walaalkii ajiibo waana xaq uu ku leeyay walaalkii bal taas bay nusuustu xoogeynaysaa ajiibu ajiiba addaaciya kaa yeedhaye idinku yeedhaya weliimo iyo casuumad iyo cunto iyo idinkuba yeedhaya kaa ajiiba taas weeyo yeelo oo raaca xataa ruux hadduu sooman iyo soomku cudurdaar maa hadduu u sheegu idhaah waa soomanuu ugu garaabo taasuu u cudurdaaro waa sax haddii kalese waa tegayaa laakiin laasimkuma aha inuu soomkii sii jebiyee haddii uu dee soomku dee waajib ahaana lama jebinayaba hadduu soomku dee qalo uu soomayey bay dee waajibku noqonayaan ee haddii uu laakiin soomku sunno ahaa way fiicantahay isagoo khaadirkan walaalkii dhowraya inuu iska afuro inuu iska daayana haddaanay taasi wax culaysa keenahayn oo uu sidii rasuulku amray dee ruuxu ha xaadiro ha duceeyo reerkii ha u duceeyo laakiin soomkiisii iska wataana way u bannaanta akligu waajibkuma aha laakiin xuduurkii baa ah ka laasimka tagoo ajiiba waa markaan dee cudurdaar meeshay jirin haddii munkar iyo wax macasiyaa iyo wax xumaana iyo waxyaalahaasi ay jiraan dee iyada ijaabadii way dhacaysaa ama waajibnimadkeedii walaa taruddu ha celinina alhadiyata waata iyada taa aynu soo marnay xataa kuraaca rasuulka ilaahay soo gaadhay ama diraac haddii loo soo hadeeyey inuu aqbali lahaa waa kii dumarkii muslimaadkaa kuwa yidhi yaana yaraysanin midda idinka idinka midi hadiyada ijaaradeeda u dirayso xataa raaf ama dilfi aan nafciba lahayn haba noqdo oo guba dee gubtayba haba noqdo hadiyadii laydin soo diray ha celinina ee iyadana aqbala hadiyada oo iyadii wixii hadiye ahaa aqbala dee waa hadiyadii caadiga ahayd kolley dadka qaar dee aan hadiyada inay aqbalaan loo ogolayni way jiraanbo sa dadkii xukaamta ahaa qudaadii iyo waxyaalahaas iyo hadiye inay qaataan dee waa iyaga rishwo iyo laaluush bay noqonaysaa hadiyadii noqonaysaayo dee hadaaya alcumaali ama ruuxa shaqadiisan uu haye uu ku mushaahar qaadanayo haddii cidi hadiye ugu keento waa shaqadan iyo towna daraaddeed waa nooc rishwo iyada taas alcumaal iyagu hadaayaha inay aqbalaan ma aha looma ogola ama uma banaanaanayso sidaa qudaadii iyo taas oo kale iyo waa dadkii aan dee calaaqa gaari ka dhaxayn marka hore dad asxaabo isu hadiyeeyey aanay ahayn markay hadiyadu kaba timaado ama dad meesha mucaamalo ku leh markay hadiyadu kaba imanayso xataa suxbo hore kaba dhaxayse laakiin waa tii kale umuuraha ahayn n risho baabkeed gelahayn ayaa rasuulku yidhi ha celinina walaa tadribuu ha garaacina almuslimiina muslimiinta imamaaligtiina way soo gelayaan halkan dadkii muslimiinta wixii xad ah dee waa la garaacayaa oo xaddii dee shareecadu ay teeme jidaysay waa lagu oogayaa wixii bal matalan ta'diibe hadday camal ay la yimaadeen iyo ficil ay la yimaadeen tacsiir ay ku muteen dee waaba shay gaara laakiin wixii markay bikayri xaqi ay tahay garaac ruux layska garaaca uun waa dembi weyn weeye waa tacadi waa dulmi dad bal markaa haddaba dadkii muslimiinta ahaa dee waxaaba markaa soo gelaysa muslimiintii mamaaligtii waa dadkii khaadimkii gacantaada ku jira iyo mamaaligtii adigu aada lahayd oo kale iyo taa iska ilaaliya garaacooda iyo dhibkooda waa cumuumkaas buu mamaaligtii noogu jiraan walaa tadribu lmuslimiina xadiid axmed iyo ay wariyeen sanadkiisuna waa sanadkaa inoo sugan ama inoo saxiixabe xadaثna mحamed بن سلام qال أخbarana mحamed بن فضyل عan مغيرة مغيرة بن مqسم aلdb weeye عan أmi muسى عan عaliي رaضي الlaه عanه أmi muسىna waa haweeney koley cali بن abi طاaلب bay wax ka warisaa waa suriyadiisii koley dee waa dumarkii mamaaligta ahaa ee dee koley markaa dumarkiisina kaba mid ah suriyadiisii weeye fakita laba yidhaah barhkoodna xabiibay yidhaaheen xaafid bnu xajar maqbulu ka cabiraa waa taabiciyad bal dee cijri oo kale iyana uu tawsiiqiyaa waa siquu yidhahaa daraquni xadiidkeedu waa toosan yahay buu yidhahyo bal markaas dee iyadaa cidda sanadka ku suganna ugu yar martabo hoosayse iyadna waa ruuxaa la tawsiiqiyo xadiidku calaa aqali axwaali sanadkiisa xasan buu noqonayaa haddaan dee waxaan mutaabacaadka loo helayana aanu saxiix ku gaadhina can caliyin radia allahu canhu qaala kaana wuxuu aha akhiru kalaami الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay hadalkiisa wixii ugu dambeeyey aلsalaata aلsalaata iqr ahaan buu ku nasbisan yahay wa ilzamuu aلsalaata laazima salaada xafida oo daa'ima salaadii todobana waa adkayn aلsalaata aلsalaata itaqu llaha ilaahay kaga cabsada fii maa malakata iimaanukum waxaa gacmihiinu ay hanteen ee maanta gacmihiina kuba jira ee mamaaligtia ilaahay kaga cabsada iska ilaaliya dhibkooda aad dhibtaan iska ilaaliya u ixsaan fala u samafala oo bal matalan waxa a cunaysaan wax ka siiya waxa a xidhanaysaan wax ugaba xidha shaqo ku iyaga ku cuslaataa ku kalifina waa si rasuulka ilaahay axaadiis kaleba kuba yidhi oon ahayn kuwan dardaarankiisa itaqu llaha fii maa malakata iimaanukum bal taasi waa xaggii iyadoo la fiicneeyo marka la eego ciddan gacantaada kuba jirtae dee saa khadamkii iyo mamaaligtii iyo waxyaalaha suxbadoodi iyo habka loola dhaqmayo tarjamadeedna waa cagsigeed baabu su-il malakati way ujeeddadu waa suxbadan mamaaligta lala saaxiibaya iyo gacan kuhayntooda iyo waxyaalaha xumideeda iyo ruuxoo tasarufkii jaanibkaas iyo mucaamaladii xumeeya wixii kuba yimi xadaثna cabdالlahi بن صاalح qale xadaثna mucaawiyaة بnu صاalح waa laba nin oo dee magaca ban bay kuba kulmeene isku markaa maaha dee dad walaalaana maaha horena labadaba kitaabka inugu soo maray can cabdiلرaحmaan بn jubayr بn نufayri can abihi iyadana labadoodan waan soo aragnay isdhalay can abi dardaai abu darda waa صaxaabigii jaliilka anahu abu darda kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaaha linaasi dadka ku yidhaaha naxnu anaga ayaa acrafu aqoon badan bikum idinka min albayaadirati waa kuwan dhakhtaradan xoolaha bidawaabi dawaabta macrifada iyo garashaday u leeyeen bayaadir waa albaydar ama albaydari waa ruuxan xayawaanka daweeya ama dhakhtarkan xoolaha kaas baa laba yidhaa waa dee macrifadiisi aada u daqiiqayduu dadka kale yaqaanuu sheegayaa dad buu la hadlayaa wuxuu leeyahay marka la eega idinka kiina fiican iyo kiina xun aad baan u kala aqaanaayo idinka waan idinka macrifo badanahayba kaa baydariga ah ee xayawaanka iyo xoolaha daweeya garashada uu xayawaankan uu daweynayo uu leeyahay muwaashidan iyo dawaabtan uu daweynayo macrifada uu leeyahay iyo garashada uu leeyahay acraadoodii iyo xanuunadoodii iyo waxyaalaha waxaa ka badanba garashadan idinka idin leeyahay kiina fiican iyo kiina aan fiicnayn aan u leeyahay waana kan kala sheegayo naxnu acrafu annaga aqoon badan bikum idinka marka la eega waa khayrkiin iyo sharkiin min albayaadirati waa dee kaa baydariga ah waa jamiciisii bayaadirada bidawaab waa min macrifati albayaadirati bidawaab macrifada ay bayaadiradu u leeyihiin dawaabta qad carafnaa waan garanay khiyaarakum kuweyna fiican iyo min shiraarikum shiraartiina waan ka garanno waynoo kala soocan yihiin buu leeyahy kuwiina fiican iyo ee khayrka leh iyo kuwiina dee shiraarta ee xunxun ee kuwaa sharka badana marka waa ka sheegaya wuxuu uhi ama khiyaarukum kuwiina fiicani faladii kii weeye yurjaa la rajaynaya khayru waa ruux dee marka la eego wanaagiisa iyo waxtarkiisiyo taa dadku wanaagiisa iyo ixsaankiisa iyo waxtarkiisa ay rajaynayaan khayrkiisaa la rajaynaya wayu'manu sharuhu sharkiisana laga aamin yahay oo dadkii dhibkiisiina dadku aamin bay kaba yihiin dhib waa xaggiisa uga yimaada aamin bay kaba yihiin wanaaggiisana way rajaynayaan kuwaasi waa khiyaartiina wa ama shiraarukum shiraartiinu faladii kii weeye laa yurjaa khayru aan khayrkiisa la rajaynahay oo waa ruuxaas dee aan wax alla wax dee isaga ixsaan iyo wanaagoo xaggiisa ka imanayaa maga jirto oo lagu og yahayoo dadku ma filanayaan khayrkiisa wanaagna xaggiisa kama rajaynayaan walaa yu'manu sharu weliba haddana jaanibka kale haddii aan khayrkiisa la helinbe dadku ay dhibkiisa ka badbaadayaan dee waabay fiicnaan lahayd bay sutuur bay noqon lahayd sharkiisana aan laga aaminayn hadday af xun tahay hadday adin xun tahay dhibha kale hadday tahay sharkiisiina lagama aaminaho waa ruuxa sharkiisa laga baqanayo khayr uu leeyahy oon la rajaynayaana aanin jirin waa shiraartiina n kuwa horena waa khiyaartiina maxalushaahidkiina waa halkan dambe walaa yuctaqu aan la xoraynahayn muxararuhu kii uu xoreeyey muxararkiisa ahaa aan la xoraynahayn oo macnuhu waa maxay ruux buu xoreynaya waa ruuxa dee tasarufkiisii iyo marka la eego habdhaqankiisii iyo caadadiisii dadkan uu kula dhaqmaya aada u xun waa xoreynaya isagoo xoreeyu dib u adeegsanaya istiqdaamsanaya waxaa dhacaysa haddana marka dambe inuu dafiru yidhaaho kumabaan xoreynba kumaan xoreynba oo ruuxii uu xoreeyey kolley gacmihiisii kama baxayo arrinkii ma fulinayo oo dee waa adeegsanayaayo hadduu ruuxii doono inuu iskaga tago ka tago uu doonayna wuu xoroobe waxaa u sheeganaya inuu addoonkiisii yahay dib buu uhaysanaya marka kii muxararkiisa ahay kolley ma xoroobayo waa kii uu xoreeyo kolley meeshii dee ruux xornimo uu ku intifaaco helaya ma aha kaa weeye ka kuwaa shiraartiinu oo maxalushaahidkuna intan dambe walaa yuctaqu muxararu xadaa markaa eeg waa isnaadkani waa adigu dee waa ka waa mawquuf weeye oo waa sanadka mawquufka in marka la eego jumlada ugu dambeysa ee walaa yuctaqu muxararuhu de mala iyaguna waxyaalo kale ay kaba soo arooreen mooyaane inta kale alkhiyaar washiraarna xadiid marfuuca bay kuba timi oo iyada marfuuc ahaanna waabay inoogu sugan tahay mowquuf ahaanna waa tan inoogu sugan xadaثna cصاm بن khاldi qال xadaثna xariز بن cثmaan عan بn haniءi عan abi umamata samictuhu yquul bal xariz ibn cثmaan waa nin taabiciintii raggii ugu yareerayd ah waa nin hiqo ah oo mutqina weeyaan oo dee kolley waa nin aad u itqaan badnaa hiqana ahaa araxabi kol kol bay yidhaahaan nasbi oo kuba sugan waa qolooyinkan dee shiicada muqaabilkeeda ahaa kol kol jaanibkii xaggaa dee kale ictidaalkii wuxuu ahaa dee waa ka saxaabadii iyo aalkiiyo dhammaanba lawada jeclaanaye lawada xidhiidhinaya haddii jaanib oo kale loo yarbato ama dee xaggii dee aalkii iyo jaanibkaasoo saxaabadii kale si wax la durkinayana shiicay ahayd qoladan kalena muqaabilkooduna niman naasiba la yidhaah baa jirtay oo dee naasiba waatay kolkol markaa waxoogaa nasbi waa ku yar sugan yahay bay yidhaahaan ama waa lagu sheegaybe bal waxaan leenahay waa nin hiqa oo mutqina ama ibnu hani waa sheekha uu leeyahay meel kalena kuma hayno waxay kaba cabiraan ama xaaf ibnu xajajar oo kale shaykhu lixariisin laa yucraf waa si u dee dahabina kaba cabiro waa sheekh xariis leeyahay laakiin aan la aqoono waa nin majhuulo isagu ninkan marka la eegay ibnu hani barhkood baa magaciisa xamse kaba dhiga mana jasminayna taas eh laakiin waa sheekh ibnu hani leeyaon laba aqoon laakiin waxaa jirta kutubta musalaxa timaada ama rijaasha culimo qaarkood iyo aimada qaarkood oo ay tiriyaan oy leeyihiin ruux hiqo ah oo lagu kalsoonyay mooye ruux kale wax kama wariyo waa xoogaa bay tiriyaan imaam malik baaba kaba mid ah walow dee cabdulkariim ibn abilmukhaariq ha yidhaaheen malaa dee labiskiisii fiicno iyo malaa hay-adiisii fiicnayde hay-adii culimada isagoon beledkiisa ahayn buu kuba kadsoomay oo riwaaye uu kuba leeyahay bal masalan taas abu da-uud oo kale iyo baa kaba mida ibnu mahdi iyo ninkanna way kuba soo daraan oo ah in sheekhyadiisa wax ka wariya ay iqaad yihiin oo cidda dacafada iskaba ilaaliyo haddii jaanibkaa la idhaaho de waxaaba la odhan laha taase lakiin de waa marka la eega tawsiiq cala alibhaam kolley saa uma sii soconayse waxaan leenahay walow ay sheekhan kuba tiriyaan dadka aan iqaadka mooye cid kale wax kaba warin bal horta raawigan uu kaba warinayo waana taabici dhexe isaga imaka ma hayno de ruux majhuula ayuu noqonaya can abi umamata waa abi umamata albahili suday bnu cajlaan صaxaabigii wuxuu hi samictu wayaqul lakin waa aharun mawquufe abi umamaan maqlay xaal uu ku qowlayo alkanuudu suuraة اcaadiyaatna laftiga kanuud waa kgutii kuba timi waa kan dee isagu nicmadii ilaahay ka kufriyaya weeye oo waxa weeya nicmadii ilaahay uu siiyey buu qarinayaayo u kaba kufraya kaasi waa kanuudku waa maxay wuu inoo fasiraya aladi kii weeye yamnacu mancihaya rifta cadiyadiisa iyo siladiisa nin waxay ka dhacayaan maaha nin dadkii uu ixsaan falaya maaho cadiyadiisii iyo wixii uu cid wax uguba tari laha ama wixii ilaahay siiyey baanu cid wax ka siinayno waa mancihaya yamnacu riftahu waa cadiyadii wayanzilu degayo waxdahu xaaluu yahay kelidii oo markaa safarka la yahayna dadkii ma dhex degayo wuxuu leeyahay de cuntadan sahaydiisuu ka baqanayaaba in lala wadaagsado ruuxaan sahay sidan intan uu wax kaba siiyo keligii buu meel degayaa si aan waxa weeye cidna aanay cuntadiisan iyo waxaan uu cabaye waxaan hayse loola wadaagsan taas oo yanzilu waxdow wayadribu cabda maxal shaahidka halka addoonkiisna waa garaacaya waa ka dagar iyo gardarraba kuba garaacaya taas addoonkiisii kaa weeye kanuudku oo waa kaa nicamtii ilaahay ka kufriyey de waa kaa cadiyadiisii dadkii ka haysanaya waa keli cadyahaysigii un weeye keligii hadduu degayo waa yaan lagula wadaagsanin waxaan la cunaya waxa la cabayuu haysto ayuu meel gaaro degayaa waa ka dheeraanaya duruqdaa dadku maraya hadduu maalan anuu safar ba ahayn un dad anuu laba socon ويضرب عبده أdooنkiisna و gراacya حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المصيب وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن أن رجلا bل كلy أثر bay noo soo sعdn kna أثر weeye حagga سندka de عid saas kuma joogsanayo in badan waan soo aragnaybe سندka horeeg waxbaa isku yar dhex galay imika halkan laba daريق baa meeshii wada jira marka hore xajaaج ibn manhaliyu ka wariya xadiidkii xadaثana xamaad bn salamata can caliy bni زaydi cali bni zayd nin ibnu judcaan la yidhaha wogiisa malaa dambe ay u tiiriyeen o hore usoo maro dee culimana ahaa laakiin daciifna ahaaba weeye horeynu usoo maray kitaabka u kuba sugnaa hore aan usoo yar tarjameeye marka cali bni zaydkaasi ka wariya can saciid ibn اmusayib halkii baan ku joogsanay halkaa horta waan ku hakanaynaa waxamaadun marka maxaan leenahay xajaaج ibnu manhal baa sanad minhal baa sanad labaad oo kale ayuu leeyahay oo markii hore xadaثana xamaad ibnu salamata can caliy bni zayd can saciid ibn musayib xamaad baa sheekh kale leh wa xamaadu can xabiibi waxumaydin oo halkii uu markii hore cali bnu zayd kaba warinayey ayaa xamaad wuxuu kaba warinayaa xabiib iyo xumayd xabiib iyo xumaydna xasan bay kaba wariyeen in kuwa horena imika dee saciid ibn musayib baa dariiqaasna lagaba wariyey xabiibkuna kolley waa nin markaa xumayd waa xumayd awiila waa nin rijaalu صaxiixayn kaba mid ah asxaabtii anase waaweyneydna kaba mid ahaa kol kol waa sida waxa kagaba wariyo ama xabiibkani waa nin xabiib ibnu moxamed alcajami la yidhaaho kitaabkeennan unbuu kuba sugan yahay laakiin waa nin zaahida caabid ah siqo ahaa weeye anoo dadkii bal saxaabada wax soo gaadhay laakiin aan arag wax saxaaba kaba mida waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaan waa xabiib اlcajami baa la yidhahyo waa nin adigu caabid ahaa zaahid ahaa siqa ah weeyaane bal haddaba ana rajula nin baa amara amray gulaaman addoon lahu isaga u sugnaaday an yasnuwa inuu kuba dhaamiyo calaa baciirin baciir lahu isaga u sugnaaday macnaa biyo u ceelka kaga soo saaruu beerta kuba waraabiyo kolley asaaniyana waaba taase imika yasnuwa macnaheedu waxa weeyaan oo ninkani waa addoonkiisii beertii baa meesha jirtay ceelna waa ku yaallaa ceelkii ayaa dee biyihii laga soo saarayaa markaa dee kolkol way u isticmaali jireen dibi way u isticmaali jireen awrtana way u isticmaali jireene markaa inta tuubadii laguma xidho ama waxaan ujeedaa dee wadaantii laguma xidho giraan laguma xidho ayaa xagga soojiidka de waa taasoo waa si dib dibidaba looba isticmaali jiray ayaa ceelkiibaa biyihii lagaga soo saaraya neefkan kolba dee la celcelinayo kollaa markaas saasaana lagu waraabinaya haddaba beertii inuu waraabiyo isagoo adeegsanaya waxa weeyaan ceelkan inuu biyaha kaga soo saaro awrkan bal taas buu amray de waa bashar fanaama algulaamu umalaa dee waa ruux maalintii oo dhanna shaqaynaye addoonkii ama ghulaamkiibaa seexday hurdaa la tagtay isna hawshanuu u diray fa jaa waa la yimi ninkii bishucrati dabmi naarin qori dabluu laba yimi alaaha isagoo hurdo markuu arkay ayuu faalqaha fii weji wejigiisii ku tuuray waa ghulaamkii waa su malakati fatarada اghulaamu ilmiba dee waxa ama ghulaamkii ayaa ambabaray naxay oo booday waa hurdaye markaasuu ku dhacayba ceel buu kuba dhacay fatarada wuxuu ku antaroorsa ama kuba dhaca alghulaamu fii birin waa habeen falama asbaxa markuu waa berisay isagoo wejigiisi guban yahay ayuu ataa cumar bna اkhadaabi u yimi radia allahu canhu cumar bn khadaab isagoo ashkatoonaya faraa wuxuu arkay aladii kii fii weji wejigiisa waxa ku sugan oo waxaan wejigiisii kuba sugan buu arkay oo ah gubitaankan dee uu ku sameeyey sayidkiis faactaqahu cumar waa amiir almuminiin qararkanuu qaatay oo dee bal rasuulka ilahay intaa in kaba yar ruuxa addoonkiisa dhirbaxa sida xadiidkii kuma sugnayd man ladama cabdahu fakafaaratu an yuctiqahu kafaaradiisu waxay noqon halkaa dembigaa kafaaro uga noqonaysaa inuu xoreeyaba waabu gubayba cumar baa xoreeyey isagii lamuu sugin isagaa xoreeyey oo ninkii ka qaaday mulkigiisi iyo waxyaalahaas waa dee malakadan xun iyo habkan iyo caadada xun uu laba dhaqmay iyo dhibkan uu ku sameeyey daraaddeed fara aladii fii waji faactaqahu baabu baaci اkhaadim min alacraabi bal baabkan baan ku yar daraya xadiidkan waa kii khaadimka ahaa oo la iibiyo markaa addoonkii acraab lagaba iibiyo dee ujeedadu waa kan oo kolley xaaladooda hore dee addoommo wax caamo ayay ahayd oo dadkii ka wada dhexeeyey oo la wada isticmaalayo walow islaamku uu xadeeyey uu xadeeyo wixii hore joojiyo inta dambena duruq badan uba furay ay kuma xoroobaan haddii si looguba dhaqmayana muddo yar ay ku dhammaan lahaayeen laakiin arrinkani wuxuu dee wuxuu ahaa wax caamo adduunyadao dhan ba wada gaadhsiisna ama dadkao dhan ba ay wada isticmaalayeen oo cid gaari aanay markaa wada baabin karahayn hadaba بiibintiisi xadaثna سuلaيمان بن حرب wa أhrnkane qال xadaثna أحمد بن زaيد عaن yaحيى بن سعيد وqضان عaن بن cمرةa عaن cمرةa manaa cمre inankeediiba hooyadii ayuu ka warinaya iبن cمرna waa محamed بن cabdالرحمن بن xاarثة بن نعمان waa nin aburijaal la odhanayo taabiciintii iyo reereyd ka mid oo hiqaa moxamed ibnu cabdiraxmaan camradan baa dhashay aburijaalla laqabkiisu ahaayo mala rag tobanuu dhalay baa aburijaal loo yidhi hooyadii camr bint cabdiraحmaan haweenida caalimada ahayd ee ansaareed ana caaishata radia allahu canha caaisha iyadana caaisha dee xijrigeeday kuba sugnayd markii hore kusoo kortay dabarat amatan laha waxay dee xoraynteedii iyo inay xorowdo ka dhigtay ama ku xidhayba dhimashadeeda addoon ay lahayd oo tadbiir waxaa la yidhaha ama dee mudaber uu yahay haddii addoonkan waa la xoraynayaaye laakiin xornimadiisii baa lagu xidhayaa geeri sayidkiisii baa odhanaya maalintan dhinto xor baa tahay macnaa dhaxalkii ma gelaysin shaqo laguguma lahaa xoraynta xorowgiisii uu xoroobayuu ku xidhayaa dhimashadiisii kaas baa tadbiir laydhaah addoonkan mudaber baa la odhanayaa intaa hore khidmadii waa ku jirayaaye laakiin maalintaa uu dhinto ruuxii waa xoroobayaa dadkiisi shaqo kuma yeelanayaan haddaba addoon ay lahayd bay saa caaisha ayay u xoraysay fashtakat caaishatu caaishun baaba xanuunsatay fasa'ala banuu akhiiha dadkii ay u edada ahayd ee walaalkeed inamadiisiibaa waxay weydiiyeen waana waqti dambe caaisha weyn tahay tabiiban nin dhakhtaro min asudi waa jinsi ama hunuud ahaa ama suudaanba kaba mid ahaa waa nin dhakhtaro qoladaasi ama noocaas jinsigaasa ayay dee uga warameen oy weydiiyeen xaaladeedii waa dhakhtare faqaala wuxuu ihi inakum idinku markay dee malaa u warrameen tukhbiruunii waxay iiga warramaysaan oo ii tilmaamaysaan weeye ii sifaynaysaan can imra'atin haweeney masxuuratin sixran oo tilmaanta ay ii sheegaysaan iyo sifada ay ii sheegteen waa sifadii sixirka waa la sixray taas buu yihi saxrata amatun laha addoon ay leedahay baa sixirtay faأkbirat caaishatu caaisha tii looguba warramay dee ruuxii un in lagula badeegdo haddii la yidhaha kan baa ireeyey ama ruuxanaa sixray haddaan qirasha jirin ama caddayni jirin wax imaka laguma camal falayo ee markaasaa caaisho loo sheegay qaalad ku tidhi saxartiinii miyaad isixirtay amadii bay weydiinaysaa faqaalat waxay tihi nacamhaa faqaalat waxay tihi walima maxaad ii sixirtay ood ii sixraysay waxaa xaakim iyo dee kuba sugnayd halkan aradtu an actiqa dee waxaan doonayay inaad dhimato oo aan markaa sidaa ku xoroowine waa tan tidhi haddaad dhimato haddaan dhinto aad xor tahay waxay doonaysay hakaa dhimato inahayd waali iyadii may qarin iyadii baa qarinayso inaad dhimataan doonayo aan xoroobo markay taa tiri heelkaa waabay dilaysaa dilkaas ay ku dhaqaaqday ayay tihi laa tanjina abadan may arrinku waa wasiyun bu ahaa dardaaran cidqi naajiza ma ahayn hadday markii si go-an u xoreysay kumay laami karteen kol haddaad taa samaysood idilaysa anigoo taas weligaama badbaadaysid uma qaalat waxay tii ku tidhi bani akhiiha biicuha ibiya min shari اlcarabi malakatan ama milkatan waa carab kuwa ugu xun xagga caadada dadka marka la eego suxbadooda iyo la dhaqanka mamaaligta ujeedada dadka caraabta reermiyi ku shaqeeya maalin kastoo adi ha raacdo iyo howlo kasta ha loo diro raaxada magaalo dee gurigii rasuulkii ilaahay iyo godeeyada rasuulku ma dee ma nooleyn be waa dee gurigii caaisho waa gurigii rasuulka ilaahay un ayay kuma nooleyd oon dhib lahaynba xuquuqdeeda la ilaalinaye dadkaa reermiyiga kaba iibiyo bal waliba waxay ku dardaarantay wixii halkaa kaba soo baxa addoon markaa la xoreeyo in lagu iibiyo raqabo la xoreeyo bal markaa taasoo beyc lkhaadim min alacraab beycuha min shari lcarabi lakin de arrinkani waa mujaazaad bay ahayd dilkanay ku dhaqaaqday inay dishay doonaysay ilaah baan kuba dilin waana tan qiratay markaasay tidhi idhaafiya markaasoo iibiya oo dee laakiin bedelkeedii addoon kala soo iibiya oo taa kuba xoreeyaysa xadiidka inooguba yimi baabulcafi can اlkhaadim wallah subxaanah wa tacaala alى aclam